jaamacadda kismaayo weliba ayaa qowatay munaasabadda toddobaadka dhaganka ee jaamacadda oo sanadkiiba marya jaamacadda qowadaasa taasoo laakabandhika iyo hidaayo dhaganko tilmaamay ilaaliyawka dhaganka soomaaliyeed munaasabadii weliba ku qeybgalay mas-uuliyiin sheeldoon ku tirsan dowlad goboleedka jubbaland shirkadooyinka ganacsiga bulshada qeybaha sheeldoon ee magaalada kismaayo iyo martisharaf kale unkureen hildhibaan shirri cabdi maxamed doe madaga arrimaha bulshada ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo ku hadalay muhiimadii elataha bandhigowka hidaayo dhaganka aad bay sharaf noogu tahay maanta inaan kasoo qeyb galno toddobaadka dhaqanka ee sanadlaha ee jaamacadda kismaayo qabato waan ugu mahadcelinayaa maamulka wanaagsan ee tubta toosan ee maamulka jaamacadda kismaayo uu ku hogaaminayo jaamacaddan waxaan leeyahay guulaysta hore u socdo intaa kadib intaanan jaamacadda iyo arrimaheeda gelin haddaanan amniga intiinanan ka wada shaqaynin waxbarasho ma jirayso kalsoonida aan maanta halka ku fadhinin oo amniga ah ma jiran marka waxaan rabaa taas horta inaad qayb ka qaadataan dhammaanteed jiilkaan wuu sii baxaya jiilka lagu xiga adinka wey jiilkii ku sii xigin waxaa rabaa in dhaqankaan in ka dhaxalabada waayo hadda qudaartan waaga hore ma jiri jirin ogaaska kulley iga qabanay haddaan qaldanahay qudaartan ma jiri jirin laakiin waxaa jiri jiray cad iyo caano sidoo kale agaasimaha qeybta taalinta sare wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka jubbaland maxamed dayib iyo dhinashay ku hadli doorkii oo ku leeyinka wasaarad ahaan waxaan aada maaragtay u bogaazinayaa barnaamijkan sanadaha ah oo mar walba jaamacadda kismaayo ay qabato aniguna laftirkeyga waxaan ahay custom aniga iyo maaragtay salaadiinta ugasxiida ugu horeeyo waan kasoo qaybgalaa mar walba marar badan waan kasoo qaybgalay goobjoogna waan ka ahaa marka maxay noogu taagan tahay inaan dhaqankeena sanad kasta marka xusno waxay noo matalaysaa xasuusin bay noo matalaysaa inay maarata boorka naga jirto noo matalaysaa waxay noo matalaysaa maarata dhaqanka wanaagsan oo dhaqankeena ku saabsan ah inaan maaragtay qaadano oo raacnayn noo matalaysaa waxay noo matalaysaa sidii maaragtay ustaad maxamed aamiin oo madaxa markeetka shirkadda hormuud ah uu noo sheegay ee ahayd dhaqankeena ayaan ka gadaynaa maaragtay caalamka marka dhaqankeena haddii aan xusno haddii aan isxasuusino odayaasheena iyo abwaanadeena hadday intay noo imaanaan mar walba horteena maaragtay gabad iyo wixii sheeko ku saabsan noo soo bandhigaan waxyaaba badan ayaa maaragtay ka fahmaynaa agaasimaha wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland yaana gebagabadii dhinishay ku hadli munaasabadda toddobaadka dhaganka iyo jaamacadda kismaayo wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxay muhiimad gaara siinaysaa inay ka shaqayso arrimaha dhaqanka iyo dalxiiska waa laba tiiroo muhiim ah because dalxiiska wuxuu ku dhisan yahay dhaqanka yacni dad ajaanibaa ku imaan doono waa in dhaqankaada la baraa marka aad baa ugu faraxsanahay in jaamacadda kismaayo ay hormuudda hormuud ka noqoto arrintaas ayna soo bandhigto qorshayaasha wasaaradda waxaa ka mid ah in ay dhisto tiyaatar weyn tiyaatar weyn oo lagu soo bandhigaayo xafladaha noocan oo kale ah howlaha noocan oo kale ah iyadoo kaashanaysa abwaanada iyo dhammaan dowladda waxayna qaban doontaa insha allah sanadaha soo socdo tartamo u dhexeeya jaamacadaha inta university hadda inta badan jaamacadda kismaaya qabato laakiin insha allah waxaa tartami doona jaamacadaha oo jubbaland dan dugsiyada iyo xaafadaha kismaayo